in ka badan labaatan saxafiyiin ah ayaa tababar la xiriira asaasiyaadka saxaafadda loogu soo xiray magaalada qardho waxaana tababarkaasi taabagelinayay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fosej tababarkan oo socdaya muddo laba maalmood ah ayaa waxaa saxafiyiinta lagu barayay waxyaabaha asaasiga u ah saxaafadda anshaxa saxaafadda iyo sameynta wararka ustaad faarax cumar nuux xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj ayaa sharaxaad ka bixiyey muddada tababarka uu socday waxyaabaha ay ka faa'iideysteen saxafiyiinta waxa uuna ugu baaqay in ay sida ugu wanaagsan ugu howlgalaan waxyaabihii ay ka faa'iideysteen tababarkan oo shaqooyinka tababarka halkaan u joogna waa ahaa tababar maaragtay aad u qiimo badan oo lagu soo dhoweeyey xaalay xataa meesha baadiyahana loo bixiyo geeli iyo maaragtay caniis iyo maaragtay iyo khubustii aan soo cunnay marka mahad celin aad u ballaaran horta fasaj ahaan aan anoo ka wakiila saadka kale iyo aniga maaragtay idin siinayaa tan kale waxaa waaye labada maalmood tababarka halkan ku qaadanay wuxuu ku saabsanaa mawduucyada hadda aad sheegayseen oo la xiriiray anshaxa oo ugu horeeyo anshaxan waa saan sheegayn waxaa waaye wax adigaad isku ilaalinaysid waaye shaqada adiga qabanaysid midaad ku ilaalinaysid waaye haddii intaas dhaaftid xeerka saxaafadda saxuufiyiinta ay lahaa inaa lagu qabana haddaan intaas dhaafinina waaba waddanka sharcigiisa ku qabanaya waa lagu dacweyna waana maxkamadna waa lagu geyn karaa marka mawduucyada kuwaas ay ahaayeen sidaad qayb uga ahaydeenna aad ay u ficneed oo maaragtay ka qaybgelkiina aad u ficnaa waxaan kaloo ammaanayaa maaragtay wakhtiga aad siiseen oo imaanshaha si fiican maaragtay inaad meelo badan ka fiican tihiin aan arkayay oo aan hadda qofkii soo raaga xataa maaragtay dhowr daqiiqo keliya uu soo daahayay waxaan marka rabaa kaloo inaan ammaano maab oo maaragtay qayb ka ahayd barnaamijkeena qaar ka mid ah saxafiyiinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada qardho ayaa soo dhoweeyey tababarka aqoon kaabka ah ee kor loogu qaadaya aqoontooda waxa ayna tilmaameen in ay ka faa'iideysteen islamarkaasina shaqooyinkoodu ay ku dabaqi doonaan waxyaabihii ay ka faa'iideysteen muddada labada maalmood ee tababarka ay ku jireen
magacaygu waa facad cabdirashiid maxamuud aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaa saxafiyiinta gobolka karkaar magaalada qardho ka faa'iidaysta tobabarkan aadka iyo aadka u quruxda badan waxyaabihii aan ku baranay tobabarkan waxaa ka mid ahaa anshaxa saxaafadda saxafiga inuu anshaxiisa saxan yahay yacnii qaabku u shaqeynayo wax muhiim oo beysigo aad u fiican bay ahayd sidoo kale waxaan ku baranay waxay ahayd fox bob sida loo sameeyo aragti aruurinta dadka iyadana aad baan uga mahad celinaynaa si la mid ah waxa warka qurxiya warka madaxdiisa ama liidka warka aad iyo aad baan iyadana ugu faraxsannaha inaan ka faa'idaysanay ka mid ahay suxufiyiinta magaalada qardho waxaa xaggaa nooga soo noogu soo xirmay tababar soconaya laba beri oo noo wadeen labadeena macalin afarta macalin tababarkaas waxaa noo soo noo keentay fisaj waxaan leenahay waad mahadsantihiin tababarada noocan oo kale noo soo badiya labadaa beri casharada aan ka faa'iidnay cashiro bil la qaato koorsooyin oo u dhigmeen waxaan qaadanay sida wareysyada loo sameeyo sida su-aalaha xiran wareysi loogu bedeli karo su-aal furan foxbob si loo sameeyo waxyaabo badan baa qaadanay ooan soo koobi karin waa u mahadnaqeynaa macalimiinteena dhammaanto ma aha tababarkii ugu horeeyey oo loo sameeyo saxafiyiinta ka howlgala qardho waxaase uu ka mid yahay tababarada ugu muhiimsan ee saxaafaddu ay qaataan si loogu qurxiyo howlaha shaqo ay bulshadu hayaan